بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله وحين كل حشرنا ولي أقوال العلماء أي أن كل حشرني في معنى قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى عشر كان نوح نقول عشر كالشناد وحين نقص وقادنا إنها qowlka uu leeyahay alcalaama maxamed amiin ashanqiidi raximah llahu tacaala saaxibu adwaa ilbayaan amiin ashanqiidi oo caalim min culamaa'i ahlu sunna oo macruufa usuuliya tafsiira macruuf ku ahaa jaamicat lmadiina ka dhigi jiray usuulu fiqiga iyo kulli masjidka nebiga tafsiirka ka akhrin jiray oo dhowaan ahaa oo sheekh cutheymiin iyo shiikhoodii ahaa ee kasoo jeeda dhulka shanaaqida la yidhaahdo muritaaniya ayaa waxa uu leeyahay kitaab qayima oo aada iyo aada u qiimo badan kitaabka waxaa la yidhaahdaa dafcu ihaami lidiraab can aayaati alkitaab wuxuu iswaafajiyaa dadka ay iskula ekaato aayadaha qaarkood inay iska hor imaanayaan ayuu markaa aayadihii iswaafajiyaa oo tawjiihiyaa uu leeyahay aayadahan iskama hor imaanayaan ee saa iyo saasaa lagu jamcinayaa oo lagu fasirayaa marka aayaddan marka uu sharaxayo fi suurati najm ayuu waxa uu leeyahay aayadda waan laysa alinsaan ilaa maa sacaa kitaabkaas markuu ku sharaxayo ayuu wuxuu leeyahay hadihi alaaya dallat calaa ana alinsaan qofka insaankaa ee muslimkaa laga wadaa waxa weeye laysa lahu ilaa min sacyihi ilaa min camali macnaha inuuna wax kale helaynin ilaa camalkiisa uu isagu shaqaysta mooye camal kale oo uu helayo ma jirto oo isagu wax kala ma leh wax kale oo uu xaq u leeyahay ma jirto ilaa wuxuu isagu shaqaystay oo ilaahay xaggi u hormarsaday mooye wixiisaa unbaa aakhiro wax u taraya waxa uu yidhi marka raximah llahu tacaala waqad waradat aayaatun ukhraa aayado kale ayaa soo arooray oo tadullu calaa ana alinsaan yantaficu min camali gayri waxaa soo arooray marka aayado kale oo waxa uu sheegay aayaddii waladiina aamanuu watabacathum duriyatahum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum sidii culammadii hore baynu kusoo marnay labada aayaduu marka iswaafajiyey waxa uu yidhi marka aayaddan dambe waxay kutusaysaa waladiina aamanuu watabacathum duriyatahum biiimaanin alxaqnaa bihim duriyatahum wamaa alatnaahum min camali min shay dadkii iimaan laga helay oo waaridka ahaa duriyadoodii hadday ku raacdo iimaankii jannana jannana ay wada galaan jannada waaridkii darajo sare ay tagaan duriyaddiina darajo hoose ilaahay wuxuu ugu deeqayaa biraxmatihi wa fadlihi inuu awlaaddii u geeyo waaridkii kor tegay si ay u farxaan oo waxa weeye markaa waa ikraaman la karaamaynayo waalidkii taa marka ayay aayaddaana ku tusaysaa idan marka labadan aayadood waa in la iswaafajiyaa oo waxa weeye tafsiir saxiixa markaa la marawa wuxuu yidhi markaa sax maaha buu yidhi sida dadka qaarkood ay yidhaahdeen oo laga yidhaahdeen waxaa laga wariyey cabdullahi ibni cabaas inuu yidhi aayadda waan laysa alinsaan ilaa maa saca waa sharcu man qablana wa nusikhat waxa weeye sharcuna wa nusikha sharcuna sharcigeenna ayaa nasakhay sharcigeenna ayaa lagu nasakhay ayay yaraadeen waxuu yidhi wa hada tafsiiru lam yasix saxiix maaha cabdullahi bn cabaasna kama sugna bal hadihi alaaya muxkama aayaddaani waa muxkama oo waxa weeye arrin sugan wa oo waxa weeye lagu camal falayo sida imaamu lqurdubi yiri ibnu kathiir yiri shawkaani yiri waxa weye maaratay amiin shanqiidi hadda leeyahay aayaddu waa muxkama lagu camal falayo inagayna inala hadlaysaa inagaa laynoo digayaa inagaa la rabaa inaan ku camal fallo idan wixii inagu aynu shaqaysanno camalkeenna ayaa inoo sugnaanaya amaa see loo waafajinayaa aayaddan aayaddan waxaa loo waafajinayaa saddex tafsiir ayuu keenay show- eh, maaragtay eh, amin ashanqiidi waxa uu yidhi faljawaabu min halaathati awjuh saddex weji baan kaga jawaabaynaa buu yidhi oo labadan aayadood lagu jamcinayo kow midda ugu horeysa aayadda waan laysa linsaan ilaa maa saca in la yidhaahdo waa nafyu lmulki eh, oo waxay nafyinaysaa qofku inuusan waxba lahayn ilaa wuxuu shaqaysta mooye laakiin ma nafyinayso intifaacu eh, waxa weeye camal alkhayr marka waana kala duwan tahay lahaansho iyo waxaadan lahayn oo adiga lagugu deeqay waa kala labo waxaad leedahay waa waxa shaqaysatay oo adigu camalkaa la timid laakiin mathalan ducada dadka loo ducaynayo oo qof dhintay aan u ducaynayno salaatuljanasa ugu ducaynayno oo nebigu yidhi u duceeyo istakfiru liakhiikum u dembi dhaaf dalba ma aha min camalihi haddana wuu ku intifaacaya idan marka aayaddu nafyiga waxay diiday mulki lahaanshee inuu ku intifaaci karo oo waxa weeye ay anfacayso ducada loo ducaynayo waxa weeye salaatuljanasa sadaqada loo bixinayo xajka laga gudanayo deynta laga gudayo kulli aynu soo marnay inuu ku intifaacayo oo wax u tarayso aayaddu ma diidayso haddii ay noqoto sidii saxdahayd ee adilada waafaqday Ee, qodob waa nooca ah, oo waxa weeye taas ayaa looga jawaabayaa buy oo markaa labadii aayadood isma diidayaan ee waxa weeye waa iswaafaqayaan midda labaad buu yidhi waxaa ee, lagu fasirayaa oo la oranayaa waxa weeye rafcu darajaat rafcu darajaati alawlaad oo aayaddan ilaahay yidhi alxaqnaa bihim duriyatahum oo darajadoodii kor loo qaaday sababka keenay waa iimaanu duriya duriyadii laftigooda waa iimaan la timid waayo allah wuxuu yidhi waladiina aamanuu watabacatum duriyatuhum biiimaanin haddii marka duriyadii dhalasho keliya maaha waxa la isku koryeelaya waa iimaan in la helo waayo hadday duriyaddu gaalo ahaan lahaayeen hadda jannaba geli meeyaan oo nabiyullaahi nuux calayhi salaam isagiina waa ahlu janna wiilkiisiina waa ahlu naar saa daraaddeed marka waxba uma qaban karo marka sababta meeshaan keentay in duriyaddan kor loo qaado waa iimaanka waay mar hadduu qofku marka iimaankii la yimid rafcu darajaadkaana ama ha noqdeen kuwa yaryar ama kuwa waaweyne ilmihii ama ha yaryaraadeen ama ha waaweynaadeen rafcu darajaadkan kor loo qaadayna ma aha iyagu wax shaqaysteen laakiin waa min fadli illaahi weeye waa min fadli illah waayo camalka aynu shaqaysanayna inagu jannada ma gooyo siduu nebigu u yidhi calayhi salaatu salaam xadiidkii saxiixa iclamuu annahu laa yadkhulu axadun minkum bicamalihi ljanna qof camalkiisa janno ku gelaya ma jiro qaaluu waxay idhaahdeen walaa anta yaa rasuula allah adiga xataa kuma gelaysa miyaa qaala walaa ana ilaa an yataqamadaniy allahu biraxmati minhu ilaahay inuu naxariistiisa igu daboolo maahe camalkayga keliya janno kuma geli karo waayo jannadu waa qaali alaa ina silcat allahi alghaaliya alaa ina silcat allahi aljanna marka jannadu waa qaali camalkan yaro aynu samaynayno ma gooyo ee waa naxariis ilaahay iyo fadligiisa weeye waa wasicat raxmatii kula shay waxa wax walba naxariista ilaahay ayaa ka ballaaran wa saa daraaddeed markaa ee sabab bay u noqdeen waxay la macno tahay oo matalan salaatul-jamaaca qofku nebigu wuxuu yidhi keligii inuu tukado iyo inay laba qof wada tukadaan ama jamaacadii kasii badato ee shan iyo labaatan darajo ayay ka ajar badan tahay kii keligii tukaday marka qofkaani waa tukaday keligii qof kalea u yimid salaadiiba la tukaday jamaacay noqdeen waxay heleen ajar uusa markii hore heleen ayuu helay marka jamaacadii waxay noqotay sabab ajarkii siyaadinaya idan xaggana duriyadii iimaankiibaa wuxuu u noqday sabab kor loogu qaaday oo waxa weye darajadaas sare loo gaarsiiyey taasi waa qowlka labaad qowlka saddexaad waxa uu yidhi waxaa la odhanayaa rafcu darajaat alawlaad awlaadda kor loo qaaday oo loo geeyey darajadii sare oo waaridka laysa min sacyihim iyagu ma shaqaysan laakiin waa min sacyi aaba aabbayaashii ayaa wanaaggan shaqeeyey oo waxa weye iimaankoodii wanaagsanaa darajadaa sare ku tegay markaasaa ikraaman lahum karaamayn iyaga la karaamaynayo iyo waxa weeye ilaahay naxariis u gelayo si ay u farxaan waayo hadda haddii adiga keligaa nicmo lagu siiyo awlaadaadina nicmadii ka qatan tahay ma ku raaxaysan kartid laakiin markaad kulligiin raaxadii ku wada jirtaan waxay noqonaysaa nicmo cadiima saas daraaddeed marka awlaaddii ma ay shaqaysan laakiin maxay ku intifaaceen bisacyi aabaa'ihim min sacyi aabaa'ihim bay waxa weeye ku intifaaceen oo darajadaas sare ku gaareen calaa kulli xaal khulaasat lqowl waxa uu leeyahay imaam shanqiidi raximah llahu tacaala waxa weeye labadan aayadood iska hor imaan mayaan aayadda hore waa caam tanna waa khaas oo sidii showkaaniba inoogu sheegay ayay waxay la macno tahay ducada waxa weeye shafaacada aakhiro ayay la macno tahay marka iskama hor imaanayaan marka khulaasat lqowl waxa weeye aayaddaa waa caam waa an laysa linsaan ilaa maa saca qof walba wuxuu shaqaysta unbaa laga abaalmarinaya ilaa maa dalla daliilu calaa intifaaci waxaa laga soo reebayaa aayaddaa caamka ah wixii daliil khaasa ina tusay sida ducadii waxa weye maarata sadaqadii xajkii waaridka loo xajieyey istikfaartii loo istikfaar dalbayey shafaacada aakhiro waa wax gaara nusuus khaasa kusoo aroortay oo ka soo reebtay cumuumka caamkuna waxa khaaska ana caamka waa lagu takhsiisiyaaye laguma nasakho marka ma ay asiibin qolada yidhi waa la nasakhay ee sawaabtu waa culummadan martay aayaddu waa muxkam innaga ina la hadlaysaa waa inaynu camalkeenna inagu ku dadaalno si aynu u shaqaysan lahayn wanaag ee aynu qofna ugu tiirsanaan marka haddaad tiraahid qof baan qur-aan u akrinaya u hadiyeynayaa haddee ma ogid inuu ku intifaacayo waayo daliil baa lagaa rabaa marka gadaal baan ka fasiri doonaa oo qaybin doonaa anwaacda qur-aanka marka la akhrinayo iyo inta qaybood ay noqoto marka insha allahu tabaaraka watacaala intaas ayaan qowlka imaam shanqiidina uga gudbayaa walxamdu lilah rabbi alcaalamiin